dowladda hoose ee degmada berbera ayaa weliba yeeshii degtay wada deerasa afar kilomitir taasoo seedo doonta ilaa iyo ceelboorka magaalada berbera walibana munaasabada shiidi koobka ku qeyb galay gudoomiyaha gobolka saahil xaanukumid ee shirkado ka shaqeeya u dhismo mas-uuliyiin shalduwan iyo xaanukumid ee odayaalka deegaanada hooskoyo degmada mas-uuliyiinta iyo odayaalka ee ku qeyb galeen shiidi koobka jidkuun ayaa ku hadleen muhiimada bulshada usa angliya dhisowka jidkuun adhigayna waa wado muhiim u ah isa socodka xagga muxuu ahaayey fududaynaysa warshadaha iyo socodka gaadiidkaba aada iyo aad wax uga qabanaysa oo ah mid isku xidhaysa marka waxaan u malaynayaa technical ahaan dee kolley waxay ka kooban tahay laba arrimoodunoo aanu kolley guud ahaan ka naqaano waa caratuul caratuul la ogyahayoo dee laab maray oo noocii loogu talagalay ah iyo guudka sare oo loo yaqaano yaniga leeyarka madow ee la dhigo muxuu ahaay daamurka wadadu caratuulkeedu waa koob iyo toban mitir oo garacan oo lagu talagalay inay qaado gaadiidka maraya iyo meesha maadaama industrial tahay iyo siddeed mitir oo ah asfalka ah guudkas la saaraya ah marka waddo laga hadlaayo waxyaabo badan oo kale oo acsesariya soo raacayaal bay u baahan tahay hase yeeshee kolba waa awoodaynu hayno dhagax dhigga waddo afar kilomitira waddadani waxay isku xidhaysaa magaalada iyo airboodka waxaanay dhex maraysaa mandaqadan oo ah halkii economy zonkii amba mandaqadii ganacsiga waxaa ah haami shidaalka waxaa ah warshadihii waxaa ah bakhaaradii iyo istoodhadii kaydka kolkaa waddo aada ugu muhiima ayay noqonaysaa soo kordhinaysa bilicda magaalada soo kordhinaysa isu socodka magaalana waxay magaalo noqotaa marka ay hesho waddo iyo biyo haddee waddo iyo biyo la helo magaaladaas way dhismaysaa waxaan aada uga mahadnaqaynaa dowladda hoose golaha deegaanka oo magaalada berbera meel walba ka hirgeliyey ama wadooyin casriahoo asal rowda taasoo u soo jiiday magaalada bilic iyo maarata in dalku tadxiis ugu yimaadaan
soonka warshadaha ee horumarka magaalada waxaannu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa guddoomiyaha guddida degaanka maayarka barasaabka shirkadda dhisaysa aad baanu ugu farxsannahay inaannu ka qayb qaadano contributionka waddadaa lagu dhisaayo ku socodkii magaalada nidaamkii magaalada bilicdii intaba waxbay ka taraysaa dee aad bay u mahad degmada berbera waddadan waa waddo aad iyo aad qiimo gaara u leh waa waddo kobcinaysa isla markaana noolaynaysa korna u sii qaadaysa ganacsiga iyo halka ay berberi ku socoto inay noqoto amaba ay tahayba hab meel hab ah oo ganacsigu uu isku dhaafo laysku weydaariyo waddadana waxay u tahay halbowle intaasoo meelood bay muxuu ahaayey a insha allahu tacaala waraabin doontaa